إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahم بإحsان إلى yوم الdين وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii cمdaة الأحكاam للإmaam أbi mحamed cabdالغني بn cabdالواxid almqdسي raximah الlahu tacaalى waxaan soo gaarnay baab الاctikaaf baab اctikaaf xadiiskiisa labaad ayuu casharkeenuna ka bilaabanaya maanta alxadiiث اcaashir bعd اmئatayn can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha anaha caaisha kaanad waxay ahayd turajilu nabiya nabiga mid u shallayda sala allahu calayhi wasalam walxaal hiya caaisha xaa-idun ay xayd qabto walxaal huwa nabiguna muctakifun uu ku ictikaafayo fi lmasjidi walxaal hiya caaishana fii xujratiha qolkeeda ay ku sugan tahay yunaawiluhaa caaishu nabigu usoo dhiibi jiray ra-sa madaxiisa caaisha waxay leedahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waan u shanlay jiray anoo xayl qaba oo uu masaajidka ku ictikaafayo oo waxa weeyaan aniguna qolkayga aan ku jiro madaxu usoo dhiibin waxa weeyaan markaas ayaan u shanlayn marka taas waxay kutusaydaa kow nadaafadda nabigu siduu ugu dadaali jiray sala allahu calayhi wasalam inuu tintiisa shanleeyo madaxiisa jirkiisa nadaafadiisa taasuna waa sunna nabawiya masalada kaleeto waxay kutusaydaa gabadha xaa-idada inay daahir tahay korkeeda iyo jirkeeda dhiiggaas unbaa najaasa ka imaanaya iyo meeshuu taaftay gabadha korkeeda oo dhan waa daahir taasna waa masalo cad oo nabiga madaxiisay u shanlaynayda hadday nijaaso haleed uma shanlaydeen waxa wayan midda kaleeto waxay kutusaa meesha lagu ictikaafa waa masjid meelaan masaajid hayn ictikaaf kuma ansaxo xataa guriga masjidka oo meesha xoogaa salaada loogu talagalay waxa weeyaan kuma ansaxo ictikaafku masaajidka jaamica ee lagu tukado shalaadaha sonta ee khudbada lagu tukado kaasaa lagu ictikaafa weliba jaamic inuu yahay ayaa bacd culamaa shardiyaan sababtoo a maalinta jumcada si uusan ugu baahan inuu ka baxo oo jumcada uu halkiisa ugu helo oo masaajid jumca lagu tukada inuu yahay saasa bacd culamaa shardiyaan midda kaleeto ilaahay weyne subxaana wa tacaala markuu leeyahay walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi haweenkiina hala mubaasharoonina waxa weeyaan idinkoo masaajida ku xitikaafaya mubaasharada la sheegaya waa jimaaca iyo muqadimaadkiisa jimaac iyo waxyaalaha hordhaciisa ah oo ka horeeya weeye waxa la diidaya oo xaaraamtaa qofka muctakifkaas kana burinaya ictikaafka laakiin taabasho caadigo iska si caadiya la isku taabtaa ninka iyo haweentiisa oo macnaha madaxoo kale ay u shallaydo ictikaafka waxba uma dhibayo masalada kaleeto waxa weeyaan wuxuu xadiiska laga qaadan qofka muctakifka sidaan horey usoo sheegnay masaajidka inuu ka baxo waa xaaraan likayri xaaja xaajo daruuriya oo xaajadaasna waxaa loola jeedaa inuu u baahdo xamaam oo ah suliga iyo waxa weeyaan inuu cunto u baahdo masaajidkana uusan labadaba ka heli karin taas u bixi karaa si kale hadduu ubaxo waa ka burayaa laakiin hadduu jirkiisa xibin kamida bixiyo kama burayo taasna waxaa kutusaya inuu madaxiisa nabigu ka bixiyo masaajidka caaisho qolkeeda ku dheganaay masaajidka iyo albaaba u furnaa inuu qolkeeda iyadoo ku jirta madaxiisa u dhibo oo ay u shanlaynaysay marka xibin kamida hadduu jirkiisa ka bixiyo masaajidka iyo barxadiis waa isku xuguno labadaas waa uu joogi karaa laakiin banaanka uma bixi karo laakiin xibin kamida gacan iyo lug iyo madax haddii uy baxdo ma burinayso ictikaafka nabiga madaxu bixiyey oo xibnaha ugu muhiimsan ah jirka mana ka burin taasna waxaa kaleeto xadiiska laga qaadan mucaasharo wanaaga iyo dhaqan wanaaga oo islaanta iyo ninkeeda waxa weya wanaaga u wada dhaqmayaan iyo madaxa inay u shallaydo madaxa u mayrto isaga u qubaydo waxa weeyaan waa mucaamalo wanaaga ka dhexeeya wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yadkulu midaan gelin albeyta guriga ilaa lixaajati linsaani qofka baahidiisa mahane xaajatulinsaan waxaa loola jeedaa inuu xamaam u baahdo oo kaadi ama saxaro ugu baahdo taasna markaan masaajidku lahayn xamaam taas waa u bixi karaa marka si kale uguma soo bixi jirin janaase ma raacayo dan kale ma aadi karo qofku intuu ictikaafayo wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ana caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi inhushaniye inhushaniye intu waa mukhafafa min athaqiila inuu shaniya kuntu waxaan ahaa la adkhulu mid soo gala mid soo gasha albeyta gurigaan geli jiray oo gurigeydaan geli jiray tiri lilxaajati dan ayaan u geli jiray waa markay ictikaafaydo masaajidkay ka soo baxe ilaa rag iyo dumar meesha la rabo in lagu ictikaafo waa masaajidkee lilxaajati dan ayaan u geli jiray walxaal almariidu qofkii jiranaa fiihi masaajidka dhexdiisa uu ku sugan yahay famaa asalu ma weydii jirin canhu qofkaas xanuunsan ilaa walxaal ana aniga maaratun mid marayda aan ahay maahane qofkaas xanuunsan inta ku leexdo ag istaago ii waran ma dhihi jirin laakiin anoo socda oo dantayda u socda ayaan waxa weeyaan bal ii waran afka ka dhihi jiri taas waxay kutusaydaa marka qof jiran ma soo booqan karo janaase ma raaci karo dan kale uma bixi karo dantaas oo xaajatun insaanka kaliyuu usoo baxaya ilaa waqtigan waa waqti uu ilaahay ka gatay naftiisana uu xabisay qofka waxa weeyaan afar shay oo quluubtiisa baabi'ida ayaa qofku iska baabi iska yaraynaya waa dacaamka cabitaanka hurdada iyo ikhtilaadka dadka uu dheehayo soonka uu sooman yahay wuxuu baabi'inayaa cuntadii tirada badneed ayuu yarayn wuxuu baabi'inayaa shahwadii wuxuu baabi'inayaa cabitaankii badnaa wuxuu baabi'inayaa hurdadii badneed ilaa hurdada badan waxay ka dhalataa waa cuntada badan iyo cabitaanka badan marka soonkaa saddexdaas daweynaya cuntadi waxa weeyaan cuntadii badneed iyo cabitaankii badnaa iyo bi iyo jiifkii badnaa waxaa soo haraya oo qofka ka gooya waxa weeyaan xiriirka rabbigiisa ama ka daciifiya waxay tahay waa ikhtilaadka dadka uu dheehayo sheekada tirada badan oo khaasatan aan dikriga alle ahayn taasna ictikaafka ayaa ka goynaya oo qofka u khaali noqonaya ilaahay munaajaadkiisa subxaana wa tacaala marka wax badan oo faa-iido weyn ayuu keenaya afarta shay marka oo qofka markii cuntadiisu yaraato cabitaankiisu yaraado hurdadiisu yaraato ikhtilaadkiisuna uu yaraado marka waa noolaanaya qofka qalbigiisii atarjiil macnaheeda waxa weya tasriixu shacri finta oo la shanleeyo weeye alxadiidu alxaadi cashar xadiiska koob iyo tobneeyo bacda almiatayni laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariyay can cumar ibni alkhadaab radia allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayo inii aniga kuntu waxaan ahaa nadartu mid shardi xirtay fi ljaahiliyati jaahiliyadii macnaha islaamka ka hor weeye intaanan islaamin ayaan shardi xirtay jaahiliyada waxa la yidhaha islaamka ka hor maxaa yeelay jahli badan ayay u saaxiib ahaayeen jahli badan ayay u saaxiib ahaayeen ilaahay iyo xaqiisa bay ka jaahil ahaayeen marka intaan jaahiliyadii dhexdeeda ayaa nadar xirtay an actakifa inaan ictikaafo leylatan habeen wa fii riwaayatin yowman maalin fi lmasjidi alxaraami masjidka xurmada lena aan ku ictikaafo qaala nabi wuxuu yidhi fa awfi ofi binadrika nadarkaaga xadiidkan cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay nadar ayaan ku xirtay jaahiliyadii anoo gaal ah inaan habeen ama maalin ictikaafo masjidulxaraamka riwaayadaha gabal maalin ay yihahdeen gabalna habeen xaafid ibnu xajar wuu jamciyey riwaayadahaasoo waxaa lagu jamcinayaa huu yidhi waxa weeyaan ruwaadda gobol habeen ayuu sheegay isagoo ula jeeda leyla maca nahaariha gobolna waxay itlaaqeen yowman isagoo ula jeeda yowman maca leyli sidaas weeyaan marka labadooda ti midba mid kastoo sheega waxa weeyaan wuxuu ula jeedaa waxa weeyaan habeen iyo maalin ama maalin iyo habeen labadiiba ula jeedaa markaasay mid mid ka idlaaqeen marka rasuulka marka u yimidna rasuulku wuxuu yidhi oofi nadarkaaga kow marka masalada ugu horeyda waxay tahay kutusayda jaahiliyada diinkii nebi ibraahim baqiyo kamid ay haysteen waxbaa ka haray tawxiidkii iyo haba baabi-een iyo masaa'il badan laakiin baqiya u hadhaneen baqiyadaasna waxaa kamid ahaa ictikaafka oo diinkii nebi ibraahim oo ictikaafku kamid ahaa qur-aanka kariimka sida alla ku cadeeyey wacahidnaa ilaa ibraahim wa ismaaciila an dahira beytiya lidaa'ifiina waalcaakifiin ilaah subxaana wa tacala wuxu le waxaan kula ballanay nabi ibraahim iyo ismaaciil beydkayga dahira waxaadna u dahirtaan dadka dawaafaya iyo dadka ictikaafaya marka itika ictikaafka iyo dawaafka cibaadooyinkii horeeta ayuu ahaa marka waxyaalaha baqyada ah u haray mushrikiintaay ka mid aheed oo beydka allay ku ictikaafi jireen waa dawaafi jireen oo waa xaji jireen masalada kaleeto waxa weeyaan qofka isagoo gaala hadduu nadar xirto nadarkaasuna uu daaco yahay oo wax ilaahay loogu dhawaado uu yahay oo isagoon oofin uu islaamo waxa weeyaan maadaama uu waxa uu ku nadray daaco ahaa qofka inuu oofiyaa laga raba sidaas nabigu oofi ayuu yidhi markii uu gaalka haddii uu oofi lahaa waxa weeyaan nadarkii haddee uu gutay dib looguma yeesheen laakiin cibaada kama ansaxdeen kama ansaxdeen laakiin markaan inuu oofiya waafaji bay ku tahay laakiin waxaa faa-iida waa ka ansaxayda waa ka ansaxayda waa ka ansaxayda markaas qofka sao gaala hadduu nadar galo nadarkaa la fiirin hadduu daaco yahay markuu islaamo waa laga rabaa inuu oofiyo hadduusan intuu gaalkaa oofin walam yadkun ma sheegin bacdu ruwaati ruwaadda gobolkooda yowman walaa leylatan midna ma sheegin habeen iyo maalin midna ma sheegin ruwaadda gobolkooda ee nadaraan galay ayay ruwaayadda gobolkood ku wariyeen xadiiska nadaraan galay alxadiidu thaani cashar xadiiska labiyo tobneeyo bacda almiatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can safiya binti xuyey radia allahu canhaa safiya binti xuyey safiya binti xuyey ibni akhdab weeye safiya binti xuyey ibni akhdab alsraailiya waxay ka mid tahay faracii haaruun ibn cimraan akii muusa nabi muuse walaalkiis nabi haaruun faraciisi ayay ka mid tahay marka waxay ka mid ahayd dadkii caamu khaybar lasoo qafaashay oo nabigu sala allahu alay slm yahuudda kasoo qafaashay sanadii toddobaad ee hijriyada nabigu waa xoreeyey markuu xoreeyeyna nabigu waa guursaday sala allahu caleyh wasalama xoraynteediiyuuna uga dhigay nabigu meher ayuu meher uga dhigay gabadh aada u fadli badan caaqilado xilmi badan oo dulqaad badan ayay ahayd oo saxiib ummahaatulmuminiin ka mid ah marka can safiya binti xuyey oo ummahaatulmu'miniinka ka mid ah ummahaatulmu'miniin zawjaadkii nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalama ka mid ah ayaa xadiidkanna ka warinayda nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam markii la oofsanayay sagaal ayuu ka dhintay oo ummahaatulmu'miniin ah waa zaynaba binti jaxshi iyo umu xabiiba binti abi sufyaan iyo xafsa binti cumar ibn alkhadaab juwayriya binti alxaarif alkhusaaciya safiya binti xuyey ibnu akhdam alisraa'iiliya maymuuna binti alxaarif alhilaaliya sawda binti zamca caaisha binti abi bakr sidiq iyo umu salama binti umu salama bintu abi umaya khadiija iyada mar horay ka dhimatay marka nabiga sala allahu alay slam safiya binti xuyey waxay tihi qaalad waxay tihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam muctakifan mid ku ictikaafsan fi lmasjidi masaajidka masjid meel ahayn ictikaaf kuma ansaxo masaajidka dhexdiisa nabigu ku ictikaafayay faataytu nabigaan u imid azuuruhu xaalo aan soo booqanayo leylan habeen habeenaan u imid nabiga sala allahu calayh wasalam anoo soo booqanaya faxadatuhu nabigaan u sheekeeyey nabigaan u sheekeeyey taas marka waxay kutusaydaa qofka ictikaafaya oo ninka islaantiis inay u imaan karto u sheekay karto cabaaru masaajidka dhexdiis kula sheekaysan karo waxa weeyaan ayay kutusaydaa oo ilaahay markuu leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waxa weyan haweenkiina hala mubaasharoonina idinkoo masaajidda ku ictikaafaya waxa weeyaan waxaa loola jeedaa jimaaca iyo muqadimaadka ama si hordhaca ka horeeya loola jeedaa oo taasaa ka xaaraan ah laakiin si caadiya inay ama madaxa ugu shallaydo ama la sheekaysato ama ag fadhiisato ma la diidayo taasna waxay kutusaydaa mucaashar wanaagga nabiga iyo ummahaatulmu'miniinkaba way soo tagtay markaasay u timid markaasay masaajidka dhexdiis cabaar kula sheekaysatay faataytu nabigaan u imid azuuru xaalan soo booqanaya leylan habeen waxay kaloo kutusaydaa habeenka madow gabadhu inay soco karto masjidka tegi karto ka imaan karto oon sharcigu diidayn laakiin waa shardi inay aamin loo yahay oo fitno laga aamin yahay oo gabadhna nafteeda iyo cirdigeedaba ay aamin tahay marka gabdhuhu inay masaajida yimaadaan habeenkii duruuska dhagaystaan tagaan waa sawjaad ummahaatulmu'miniin ayaa masaajida tegi jiray habeenkana imaan jiray laakiin shardigaas unbaa jira waa inay ammaano waxa weeyaan meesha aamin laga yahay gabadha in waxa weeyaan cirdigeeda iyo diinteeda iyo nafteedaba aamin ay tahay meel hadday fidno hadday tahay oo gabadha nafteeda ama cirdigeeda loo cabsanayo waa inaysan bixin gabadhu habeen iyo maalin mar kastay cabsanaydo faxadatu waan u sheekeeyey uma qamtu uma qumtu waan istaagay lianqaliba si aan u gadoomo u laabto faqaama maciya la jirkaygu istaagay liyaqlibani si uu ii gadiyo si uu ii celiyo macnaha si uu ii celiyo waxa weeyaan io xooga ii sagootiyo ii dhoweeyo faqaama nabigu waa istaagay maciya la jirkayga liyaqlibani si uu ii celiyo taasna waxay kutusaydaa nabiga mucaamalo wanaagiisa iyo ummahaatulmu'miniinka qaabka ula dhaqmayo wanaagga ah soo booqatay waa muctakif waa waday waa waday masaajidka albaabkiisu goy intaas waa dhoweyn marka iyo qalbi qalbigeeda inuu waxa weeyaan raalli geliyo wa kaana wuxuuna ahaa maskanuhaa safiya binti xuyey gurigeeda fii daari usaamata ibnu zayd guriga usaamata ibnu zayd ayuu ku yilay fa mara rajulaani laba ninaa soo mareen oo milal ansaari ansaarta ka mid a albaabka masaajidka markii la maraa falamaa ra'ayaa labadii nin markay arkeen rasuulalahi rasuulkii alleh sala allahu calay wasalam oo islaantan la socda asraca way dedejiyeen socodkii socodkoodii ayay dedejiyeen asraca fi lmashi macnaha socodkii ayay dedejiyeen socodkii ayay dedejiyeen markay dedejiyeen faqaala nabiyu ilaa nabigii oo gabar la socda ayay arkeen marka way dedejiyeen marka meeshaas xoogaa waxaad moodaa in laga fahmi karo sidii meel oo xishood ku jiro taas marka ayagu ma fahmayaan oo ma dareemayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu la socdo islaan islaameed mad ma ma ma u malaynayaan laakiin way iska dadaaleen way iska dadaaleen marka asraca way dedejiyeen filmashi socodkii faqaala anabiyu nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi calaa rislikumaa tartiibtiinna u socda calaa rislikumaa tartiibtiinna u socda ha degdegnina inahaa gabadhan ila socotaa safiya binti xuyey waa safiyadii ina xuyey ahde waa zawjadaydii ahg islaameed anugu lama socdo wax laga xishooday wax laga cararo iyo wax laga degdega midna meesha ma yaaliin ha degdegnina tartiibtiinna u socda faqaala labadii saxaabi waxay dhahdeen subxaana allah ilaahay baa nuqsaan ka hufan oo ka nastahan in rasuulkiisa la tuhmo oo waxaan akhlaaqdiisa ahayn lagu akhlaaq fiican ahayn lagu tuhmo iyo islaan islaameed inuu habeen la taagan yahay ilaahayba waa ka nastahanyahy rasuulna ilaahay ka dhiga maa qof lagu tuhmi karaba waxa weeyaan habeen madow iyo maalin cad midna islaan ajnabi ka ah inuu waxa weeyaan meelaan ku munaasib ahayn la joogo marka waxay yidhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulka allow macnaha ilaahay baa ka nastahan in rasuulkiisa meelaan qofaan u munaasibahayn uu la istaago weeye ilaahay baa ka nastahan saasay yidhaahdeen oo macnaha ma ku tuhmin weeye wax lagu tuhmana ma tihid saasay yidhaahdeen fa qaala wuxuu yidhi marka taasuna waxay kutusay qofku marki uu kelimad uu la yaabo uu maqlo subxaana allah inuu dhihi karo allahu akbarna waa dhihi kara iyaduna sugnaata fa qaala nabi wuxuu yihi ina shaydaana shaydaanku yajri waa socdaa min ibni aadama ina aadan majra dami dhiigga meesha uu socdo ma ahan idinka inaad ituhmaydaan amaad xumaan ii malaynaydaan laakiin shaydaanku waa cadow waxa weeyaan dhiigga xididada uu maro xididadaasuu dhiigga qaada banu aadanka meesha xididada dhiiggiisu maraa shaydaanku raaca waa wax ruuxaaniya oo qofka ku dhex jira ee wax jirmi ah oo xagga ka taagan ma ahan sidaas darteeda maadaama uu dhiigga xididadiisa maro wa inii aniga khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa qalbiyaalkiina sharan shar ow qaal ama nabig wuxuu yihi shay-an wax inuu ku tuuro shaydaanku waa cadow oo qalbiga inuu uga tuuro nabiga islaan islaameed habeen madow la taagnaa saas oo kale ayaga iyagoon jeclayn oon ogolayn waxaas inay ama ku hadlaan amay niyeystaan haddana wasaawista shaydaanka qalbiga inuu inkaga soo tuuro taasaan ka cabsaday taasna xugunaa laga qaataa wuxuuna yahay qofka waxa weeyaan inuu iska dafciyo wax alla wixii suu u dhanni keeni kara wax alla wixii suu u dhanni keeni karo xumaan loogu malay karo inuu iska dafciyo inay waajib tahay wujuubu dafci rayba wa suui dhanni wa qaطci wasaawisi shaydaan qofka waajibay ku tahay inuu suu dhanni wixii xumaan loogu malay karo shaki keeni kara wasaawis shaydaan keeni kara inuu iska dafciyo cirdigiisa ilaashado ma ahan inuu yidhahdo maxaa iigu jira aniga wanaag inaan ku sugana ilaahay uu ogyahay aanan qaladna ku jirin isagaa dambaabaya duu wax iga sheegee ee qofkan laftirkiisa aad saas leedaha waa walaalka inuu xumaan kuu maleeyo asaga laftirkiisa uu dambaabo ama adiga lagu tuhmo midna kuma fiicna marka waa inaad isdifaacdo ood caddaydo meelaha raybada iyo shakiga keeni karana aad ka fogaato wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa annahaa safiya jaa-ad waa timid tazuuruhu nabiga xaalay soo booqanaydo fi ictikaaf ictikaafkiisa dhexdiisa ay kusoo booqanaydo fi lmasjid masaajidka uu ku ictikaafayo fi lcashri awaakhiri tobanka dambe ee min ramadaana ramadaana nabiga ictikaafkiisa ugu badan ee soo arooray waa ramadaan waxa weeyaan weliba tobanka dambe weeye marka hore tobanka hore waa ictikaafay tobanka dhexena waa ictikaafay laakiin aakhiru cumrihi wuxuu ictikaafi jiray tobanka dambe fataxadaat way shee fataxadastu waan sheekaystay tiri fataxadaat ayaa meeshaas sidaasa fiican nusqadeedu fataxadastu ay dhigin laakiin fataxadaat way sheekaysatay maa cindahu nabiga la jirkiisa saacatan saacad hal saaca xoogaa ayay nabiga agtiisa ku sheekaysatay uma qaamad waa istaagtay tanqalibu xaalay gadoomaydo faqaama nabiyu nabiguna waa istaagay sala allahu caleyh wasalam macaha la jirkeeda yaqlibuhaa xaalu celinayo xataa idaa balaqad markay gaartay baaba almasjidi masaajidka albaabkiisa cinda baabi ummi salama umu salama albaabkeeda agteeda markay maraydo umu salama iyo caaisho iyo guryahooda ku dheganaa masaajidka albaabay masaajidka ulahaayeen uma dakarahu waa sheegay bimacnaha xadiiskii hore mid lasoo sheegay macnaha midku macnaha markay halkaas marayda ayaa laba nin oo ansaarta ka mid soo mareen halkaas degdegeen halkaasuu kasii dhamaystir marka ramadaan waktiga ahayn oo ictikaafayna waa jirtaa shawaal waa ictikaafay mar oo tobanka dambe ictikaafka ahaa uu nabiga ka tegay oo ramadaankii uusan ictikaafin shawaalka ayuu ictikaafay marka qofkii hadda bil kale ictikaafana mamnuuc maahan laakiin sunnadu waxay aad u sii adag tahay waa waqtiga ramadaanka waqtiga ramadaanka